هذا النجاح اللي نبي دايم يصير حفظ الكتاب وفرحة بل علالي متفوقات وناجحات بتقدير والروح والهال الفرح ما تبالي مقرأ التجارة لا يمكن تبور فيها من الدورات شيء خيالي حفظ وتدبر وبيننا خير مغمور يلا ت...
guud ahaan ganacsigu waxa uu ka dhashaa fikrad ku dhalatay qof ama koox maskaxdooda ganacsiga waxaa mar laga dhaxlaa faa'iido marna khasaaro mar waxaa laga helaa ajar weyn marna waxaa lagu mutaa dagaal xag alle ka yimaada markaad ajar ka helayso waa markaad ku baarinimo samayso oo aad ka ilaaliso wax dembi ah markaadse dagaal alle ku mudanayso waa kolka aad ribo iyo khayaano geliso ganacsigaaga wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ganacsatada la siiyaa dowraad si ay ugu badbaadaan halistaas dowladu horta runtii dowra aad looga faa'iidey aheyd awalan ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan dowlada uu noo suurtageliyey inaan wax badan ka faa'iidno oo cilmiga adduuniya akhirabana anfacaya dowladda runtii waxaa lagu bartay duruus kala gedisan oo aad iyo aad u qiimo badan waxaa ka mid ahay cilmiga la yidhaahdo cilmulbuyuuc oo kitaabalbuyuuc ayaa lagu bartay cilmigaasoo maaragtay bulshada muslimiinta qayb weyn ka jooga maantay oo loo baahan yahay qof waliba maaragtay inuu aad uga fikiro maxaa yeele ilaahi subxaana wa tacaala beeca wuxuu uga hadlay aayado badan ee dhowra nabiga calayhi salaatu wasalaamna xadiid badan ayuu ku caddeeyey inuu khatartiisa leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala iclaam ayuu ogeysiiyey shareecada islaamka ilaahi fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulihi dadka sameeya maxay aheetood beeca ribadaa sameeya ha iska jiraan ha ogaadaana wuri dagaal ilaahay rasuul ay la galaan sidaa darteed waxaa waajib noqotay qof walba oo muslima oo ganacsi u dhaqaaqda in ay la timaado cilmiga beeca sidaa darteed waxaan ka faa'iidnay cilmi aad iyo aad u fara badan soomaalida waxaa lagu tilmaamaa ummad ganacsiga ku firfircoon hido ayayna u leedahay dhanka kale ganacsiga soomaalida intiisa badan ayaa lagu dhaliilaa in uusan ku dhisnayn aqoon taas oo dad badan ku keentay in ay dhaafi waayaan halkii ay ka bilaabeen kuwa kalena ku kaliftay in ay iska xiraan ganacsigooda
مقرأ التجارة لا يمكن تبور فيها من الدورات شيء خيالي حفظ وتدبر وبيننا خير مغمور يلا ت...
warbixintan waxaan ku eegaynaa qaar ka mid ah caqabadaha haysta in badan oo ka mid ah ganacsiga soomaalida caqabada ugu horraysa waa mid qof walba u muuqan karta waxaana sharxaya nabadoon cilmi xuseen waxaan dhihi karaa ganacsatada soomaalida ganacsigooda dibudhac waxaa ku keenaahay waa dhowr sabjek ama maado waxa ugu horreeya ganacsigu horta aqoon buu u baahan yahay oo diintaada aad aqoon u leedahay kuna dhaqdid ganacsigaaga ood ku wadid sidii ilaahay yiri rasuulkuna ka keenay calayhi salaatu wasalaam ganacsigaagu markaas waa ku hagaagaya haddii ganacsigaagu uu noqdo ganacsi aqoon aad ku wado cilmi aad ku wado waa hagaagayaa ganacsigaagu taas waa mid tusaale ahaan ganacsiga wax horumariya in deynta la kala qorto sida allahba uu leeyahay haddii ganacsigaagii marka aad qori waysid deyntii oo sidii ilaahay ha loo qori uu yiri aad u qori waysid ood qof walba intaad wax iska deymisid aadan mataqaanaa ka qorin ama markhaati u samayn waxaa imaanaysa xoli waa iska baaba'ayaan meeqa qofoodaa iska tegaysa meeqa qofoodaa iska hilmaamaysa waxaad arkaysaa mararka qaarkood nin ganacsadaha ee nin mataqaanaa macmiil la ahaay oo isku dhegan baad arkaysaa war lacagta intaas bay ahayd iyo intaasay ahayd kabacdi markaad adigu kusoo baxdo is tirahdo labadan qof oo muslimiinta wax kala dheh waxay kuleeyihiin markaad tiraahdo war maxay ahayd lacagtii ma qorteen maya maanaan qorin oo haddaad qorin maxaad ku haysaa haddaa waxba waa baadil waxaad meesha ku haysaane kii mataqaanaa ganacsiga xoolaha lahayna ma aanu qorin kiina mataqaanaa ma qorin oo mid xafidsanay ma jiro maca daalik mid walba hawadiisa ayuu ka qiyaasaya u leeyahay war laba boqoloo kun bay ahayd lacagtu iyo ma ahayn boqol iyo sideetan kun bay ahayd intaas baa la isku qabsanayaa sidaa awgeed ganacsigu wuxuu u baahan yahay in la qoro deynka si mataqana wax walba loo hubiyo ganacsigaas lagu wado amarka ilaahay uu bixiyey iyo rasuulka alayhi salatu salam sunnadiisa lagu wadaahayna waa buraalaya insha allah taala khayr baa laga najaxayaa adduunya aakhiraba mid ka mid ah ganacsatada jubbooyinka oo lagu magacaabo maxamuud maxamed ayaa dhankiisa tilmaamay qodob kale oo muhiim ah horta marka ugu horeysa qofka macaamiisha ganacsiga markii ku imaado waa in horta la tixgeliyo aad bay haboonta u wanaagsan tahay tan kale badanaa way sameeyaan in qofka asagoo telefoon ku hadlaya u imaanaya qof macaamiishiisa qaaliga ka mid ah kadibna iska sii wadanaya sheekadii oo telefoonkii uu qofka kula hadlayay taasina ma haboono aad baa loogu fiican yahay maadaama qofka macaamiisha marku ku imaado loo baahan yahay in lasoo dhaweeyo wejiga loo furfuro oo loo sameeyo waxa loo yaqaano customer care service oo ah qofkaas in si wanaagsan loo soo dhaweeyo hadal kalema wanaagsan lagula hadlo wejiga loo furfuro maxaan kuu qabtaa maxaad u baahan tahay soo dhawow fariiso hayee alaab raqiis baan haynaa badeeco cusub baan keenay mid wanaagsan baan keenay in si wanaagsan loola macaamilo haddaad samayn weydo ishaag adiga waxaad kala kulmaydaa tixgelin la-aanta qofka adiga aad ku samaysay oo telefoonka aad ku hadlido telefoonka horta wax faa'idu kuu keenay mari waxna kuma soo gelinayo inuu wax kaa lumiyo mogi maxay lacagtaada baaba'ido laakiin qofkan ganacsiga ku soo gelayo oo macaamiisha soo gelayo wax raadinayo waa qof lacag sita adiguna waa u baahan tahay asagana wuu kuu baahan maxaa yeelay la-aantiisa waxba ma kala soconayaan alaabta adiga aad keentay waxaad u baahan tahay cid kaa qarato kaala wareegto kaa iibsato si aad uga faa'ido kadib oo haddana alaab kale u darsato macaashaad ugu raadayso saas daraaddeed waa in la tixgeliyo macaamiisha imaanaysa dukaamaha ama farmashooyinka ama carwooyinka oo kuu imaanayda lagana joojiyo isla markay kuu soo galan haddaad ku hadlayda telefoon oo inaad raadligiso qof kaloo qadka kugu jira aad tidhaahdo walaal waan kugu soo celinay waxaa ii taageen macaamiil kadib aad ka jarto aad macaamiilkan ku imid aad tixgeliso aad soo dhaweydo aad hadal wanaagsan oo jilcan aad kula hadasho tan kale waxaan kula talinayaa dadka ii sheeg adiga ganacsatada ah soomaalidu waxay tidhahdaa ilan furun lama galee weji furun baa la galaa haddii aad tahay qof weji macbuusa ama haddaad tahay qof weji xun had ijeer ma helaysid qof wax kaa iibsada ama qof ku daneeya ama qof ii sheeg had jeer wax kaa gata maxaa yeelay wejigaaga ayaa xunba ilanka furun had jeer lama galo laakiin hadduu wejigaa uu yahay mid weji furfuran macaamiishaada badanaysa badeecadaada badanaysa dhaqaalahaada kubcaya ii sheeg adiga badeecadaada soconayda marka waxaad noqonaysaa qof inkamkiisi outtamkiisa isu dhigma kadibna ganacsigiisa saas daraaddeed waxaan dhihi lahaa ama aan kula talin lahaa ganacsatadu in ay qiimeeyaan ama ay tixgeliyaan dadka macaamiisha oo iishak had ijeer ayaga wax ka gata u imaada xagga teleefanadana waa caaqibad had ijeer taagan oo taa waan aragnay waa la sameeyaa laakiin ma habboon waxaan kula talin lahaa in ay iska joojiyaan ay aad u tixgeliyaan macaamiishooda intaasaan dhihi lahaa ganacsatada qaar xarumahooda ma laqan jadwal shaqo oo ay dadku ku bartaan xaruntu mar way furan tahay marna way xidhan tahay taasna waxaa ganacsigiisa ku keeni kartaa dib u dhac weyn soomaalidu ganacsigeeda markay ka shaqaynayso nin baad arkaysaa dukaanlaa ama meherad un meel ku haysta ninkii dad macaamiil u ah baa imaanaya saf bay ku jiraan waxay leeyihin waraawi dukaankeenu quful baa ka raaraca male ma joogo ninkii hadduu doono isagoo galeyda iyo digirta iyo bariiska iyo saliidda iyo sokorta iyo waxaa iska ganacsan jiray ayay maanta ka qabanaysaa inuu ganacsadaa ariga isku daro dukaankii waa xiran macaamiishii baa yaa tataagan waa la isweydiinayaa kabacdi waa laga kala tegayaa ganacsigiisaasuu ku baaba-ay ninkaas maadaama rukunkii ama macaamiishii ay ka kala tageen oo wax wax ka iibinaya aan la arag dukaankiina iska xiran yahay ganacsigii meeshaasu ku baaba'ayaa ganacsadaha oo aanan tixgelin macaamiishiisa isla markaana wakhti ku lumaya waxyaabo aanan faa'iido u lahayn waa arrin qayb ka ah dib u dhaca waxaa ka mida qodobada uu ku baaba'o mataqaana ganacsiga soomaalida dib u dhigay waxaa ka mid ah ninbaa wuxuu samaynayaa waxaa u taagan macaamiil baa u taagan oo dukaankii safan markaasuu wuxuu samaynayaa wuxuu ku jiraa sheekaysi iyo telefoon telefoon buu ku sheekaysanayaa heblow ama heblooy ah tusaale ahaan inta badan mataqaanaa gabdhaha ayuu shukaansanaya gabar buu shukaansanaya ama lahaasaawaya oo la sheeka baraleynaya gabar xataa aan guur aanu ka damacsanayno mataqaanaa laga yaabo inuu qabo ayuu iska lesha berigii maankii waagii noocaasa lacagtii noocaaseed ama hebelkii noocaasa wixii mataqaanaa mii soo marto mii timidoo waxaan cilmi ku dhisnay maanta o dhan ku jiraa maca daalika saf bay ugu jiraan mataqana nimankii macaamiilka lalahaa ama gabdhihii macaamiilka lalahaa qaar baa laga yaabaa inay iska laabtaan lacag la laabtaan dukaan kalenta la doontaan iyo meelo kalento diyaar laga yahay la doontaan maca daalika ninkaas haddii la yar warniyahu annagaa kuu taagan wax naga gado iyadoo shukaansigan waxaan halaasigan iska daadilayaa waxaa laga yaabaa inuu dhacasaas kugu soo fiiro isxanaajo yidhaahdo war annaga shukaansigan waxaa telefonkeen maxaa kaa gale haddaad wax naga ganayso naga gabsa- naga gado haddii kaleeto nadaa isagii loo danaynayay oo loo imaanayay oo mataqaana dadku safka ugu jireen oo lacagaha jawaabka lagu wado loo waday ma ismoodo in loo danaynayo ganacsigiisi u danayn maaye wuxuu danaynayaa kelmadihii yaryaraayo asigu mataqaanaa dadka ku lahaa qofku taleefonka ugu jira oo ku lahaa yuu u danayn markaasuu ku leeyahay barintan aan nugu qaylin waryaa waa sheekaysana haddaan doonne waa ganacsiga wadkiisa arrintaasina xarumaha ganacsiga qaarkood waxaadba moodaa in ay u furan yihiin wada sheekaysiga ragga iyo dumarka waana arrin ay qirayaan ganacsato iyo qaar ka mid ah bulshada oo rag iyo dumarba ka kooban anigu magacaygu waa guuleed weeye Ee, su-aashaas aad i weydiisay haddii aan ka jawaabo Ee, kaftanku waa waxyaalaha mubaaxaadka ah oo iska bannaan ayuu ka mid yahay hadduusan imaanin sabab xa- xarimi karo markii laga hadlayo marka dadka ma kaftami karaan dadku waa laba nooc waxna waa rag waxna waa dumar Ee, nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi ayaa la kaftami jiray saxaabadiisa kaftanku marka si guud waa shay mubaaxa wey marka laakiin waxaa kuu soo haray dhinaca kale rag iyo dumar wax kala gadanayo oon wax kala ka dhexaynin oon maxaarim ahayn oo ajaanib ah ma kaftami karaan gabadhan iyo wiilkani mar hadday kaftamaan oo hadal jilicsan laysir yidhaahdo war laysku celceliyo meeshaasi waxbaa imaan karo diinta islaamkuna waxyaalaha sideedaba sadu daraacic la yidhaahdaa jiro ama in laga hortago waxyaalo badan oo laga hortegayo oo xumaana ilaahay markuu ka hadlayay zinada oo kale wuxuu yidhi walaa taqrabu zina ha gelina lama dhihine ha u dhowaanina layidhi wax kastoo asbaaba oo keeni karo maaragtay ka fogaada kaftan marka wiil iyo gabar ajnabiga dhex maray waxa weeye wuxuu keeni karaa taasuu gogolxaar u noqon kara fas'aluuhunna min waraa'i xijaabin dalikum adharu liquluubikum wa quluubihin marka waxa khidaabkaasi uu ku dhacayay waa xaasaskii nebi moxamed salawaatullahi wasalaamu calayh gabar kasta oo mu'minad ana tabac bay u tahay xaasaskii nebi maxamed bay tabac u tahay khitaabkaas marka wuu ku dhacaya inay qaadato oy ku dhaqanto oy tadbiiqiso ayaa u wanaagsan sharafteedana ay ku jirtaa wuxuu yidhi nin ka mid ah culimmadii hore ee wiil iyo gabar markay dhibaatada ay samayn doonaan ee, ay- dhibaato ay ay dhex mari doonto waxa ugu horeeyo oo dhaca waxa wuu yidhi fa nadra isfiirin weeyaan waa isu dhoolla cadayn fa mawcid waa ballan fa liqaa weeye marka wa marka horeeto waa la isfiiriyey waa la isu dhoola cadeeyey waa la wada hadlo waa la ballamay kadibna waa la kulmay wixii mar haddii la kulmay hadee wixii ka dambeeya cidnaha weydiini ragga ayna hadalka u jilcinin leanna kaftan hadduu meesha hadda imaadanin iyo dumar ay kaftamaan hadalka waa jilci waxaa weeye waa waxbaa sii bilaaban markuu sii fogaanayaa waxaa laga yaabaa faaxisho iyo waxyaalaha kalaba kasii daran inay meesha ka dhacaan sidaa darteed gabadhu waxaa loo baahan yahay inaan ragga la kaftamin gabdhaha waxaan u sheegayaa muslimaadka ilaahay ha ka baqaaniyeyna oo jilcinin ragga qowlka markii ay lacalla waxaas ugula imaadaan kaftanka iyo qurunka oo kale waxaas oo macnaha waxaa weeye oo fuxshi shaydaanka inay macnaha ay iska ridiyaan oo ayna ku macnaha ayna u sii wadin ayaan ugu digayaa gabdhaha muslimaadka ilaahay ha ka cabsadaano ilaahay inay ka baqaan ayaan ugu maxay ahayd yaan u dardaarmaya xadiis oo rasuulka sal alla lay slam ka sugnaaden wuxuu ahaa can abi hurayrata radia allaahu canhu can innabiy sala allahu calayhi wasalam qaala kataba cala bni aadam nasiibahu min azina mudrikun dalika laa maxaalata alcaynaani zinaahumaa annadar waludunaani zinaahumaa alistimaacu wallisaanu zinaahu alkalaamu walyadu zinaaha albatshu walrijlu zinaaha alkhadu walqalbu yahwi wayatamanaa wayasduqu dalika alfarju wayukadibu akhrajahu lmuslim waxaana soo saaray xadiiskaas muslim yacnii rasuulka sal alla alay wslam wuxuu leeyahay zinada waa anwaaca qof walbana nasiibuu ku leeyahay qofka badbaadaya ma jira ilaa qofku ilaahi subxana watacaala ka badbaadaya mooyaane een indhaha waa zinadooda eegitaanka waay dhagahana zinadooda waa dhegaysiga waxyaabaha xun la dhegaysto carabka zinadiisa waa kalaamka iyo hadalka y- yadda iyo gacanta zinadeedana waa qabashada lugta zinadeedana waa u socodka markaas kadib qalbiga wuu u rumaynaya ama wuu ku beeninayaa wayatamanaa wayasduqu dalika alfarju xadiiskaasna waxaa soo saaray muslimaa soo saare macnaha falaa takhdacna bilqowli qowlka ha jilcinina layidhi fayadmaca aladii waxaa damcaya layidhi fii qalbihi marad kii oo maradu shahwa iyo nifaaqi haye ayaa damcaya marka lidaa marka mala hadli kartaa mise mala hadli karto ilaahi subxaana wa tacaala maadaama oo uu yidhi oo nahyi uu soo hormaray ibaaxo way jirtaa maxaa u bannaan ay kula hadli kartaa wa qulna qowlan macruufan waxaad ku hadashaana uu yidhi alla subxaana wa tacaala haweenkii asiga oo nabiga markaa oo beyta oo rasuulillahi sal alla alay wasalam oo muslimaadkii kalena ay galayaan qowl oo macruuf ah ayaa ku- ay kula hadlayaan qadarkii oo ah wax kala gadashada oo beeca ah ayaa ka dhexaysa amaa laakiin arrin ku saabsan way- waad qurux badan tahay iyo oo adigoo kale haddii aan ku heli lahaa iyo in la yidhaahdo dadka hadda akhlaaq darada timid waxa ay tahay qofkii inuu nambarkaaga isu yidhaahdo maca daalika dhabilcagsi haddii aan taasna cagsigeed ka dhigno haweenkii laftarkoodii iyagiina markaa haddii ay markaas oo qofkan oo yacni maxaan ku yidhahdaa oo sii dabagalo oo sii waco ayagoo u dan leh oo daandaansanaya intaas dhan marka waxaan leeyahay dhammaan oo muslimiinta marka waxaan u sheegaa oo ganacsataha ahaadan amyaysan ahaanin markaas inay markaas oo yacni iska ilaaliyaan waxyaabaha oo dhibka keenaya marka ilaahi subxaana watacaala ilaan ujeedadii laga lahaa ilaan qoftaan hadda loo aadaya adiga had ujeedadii hadda markaas haddii ay ahaan lahayd guurdoon waaba la qabaa markaas guurdoon haddii ay ahayd waaba la qabaa soo maane haddii markaas ayadii markaas oo yacni garoob ay tahayna waaba gooni ay leedahay iyo dawaabida shareecada ay u samaysay laakiin islaantaan la qabo hadda guryo badan ayaa marka saas ku baaba'ay oo waxaaba la soo wacay gabadhii iyadoo ninkeedii uu markaas oo yacni la joogto ayaa la soo wacay waxaa kale oo dib u dhac keena in ganacsadaha uu xaruntiisa ka dhigo meel uu saaxiibbadii kula fadhi ku diriro taas oo keenaysa in sirtiisa iyo tii macaamiishaba ay meesha ka baxdo sida deymaha iyo waxa la midka ah waxaana arrintan sii iftiiminaya nabadoon cilmi waxaa kalenta ganacsiga wadkiisa ah oo u daran iyadana waxyaabaha la yidhahdo fadhi kudirirka dukaan baa wax imaa ama meel ganacsi wax imaanaya dad aan waxba rabin oo iska farmasiya yaa iska fafadhiyaan dad aan dawo rabin aan ganacsi rabin qof jiran baa imaanaya oo xanuunsan oo dawo doonaya oo doonaya mataqaana arrimo degdeg in laga qabto ama raashin degdega doonaya dukaankii kuugu yimid halkaasuu kula sheekaynaya dad fadhi kudirow qofkii la sheegay dhakhtarkii baa sheekaysanaya ama kalkaaliya ama qofkii farmasi halaabaa la sheekaysanaya qof jirin baana u taagan qof buu qancinaya halkaas dorrog baatana kula hadlayaay oo leeyahay war maya ma ahana mataqaanaa heblo ama mataqaanaa hebel baa wuxuu yidhi hebel buu saasuu yidhi oo heblaas saa tiri waxaasuu gurayaa maanta o dhan ganacsigiisaa fadhiya dad xanuunsan baa u taagan waa farmasi dhan waa mataqaanaa waxaa laga yaabaa inuu magaaladan dhan u yahay mataqaanaa aan aan rug caafimaad u yahay baa dhici karta ama meel kaleeto la aado aan la garanayn baa dhici karta ama ifogta meesha kale la aadi lahaa wuu daldalmayaa maantoo dhan waxaasina dibidhac bay ku keenaan mataqaanaa ganacsigeenna waxaa kaleo dibidhac ku keenaya fadhi kudirirkan dukaamankay fadhiyaan maqaayadahay fadhiyaan meel walbay fadhiyaan kuraastii tusaale ahaan maqaayadaha markaan ka soo qaadno kuraastii lagu fadhiisan lahaa ninkaa wax looga cuni lahaa baa waxaa fadhiya toban qofood baa fadhisa saakay koob koob shaa cabin ama maba cabinba weli oo mid wax cabin lama arko maca daalika dad hilib iyo cunto wanaagsan ka cuni lahaabaa taagan meeshan war kursina sii warma kursiga war kursi ma laha wanadaa waryaa kaa kici mayno kursiga waryaa mataqaanaa in yar baan xaajaan leeno waa sheekaysanaynaa waxaas waxyaabaha ganacsigeena dib u dhigi weeyaan waxyaabaha mataqaanaa dib noo dhigi weeyaan sidaas awgeed ma hagaagsana ninka ganacsadaha ay wax walba ha ka ganacsadee inuu dadka aan waxba soo gelinayn uu daneeyo fadhi kuduru la sheekaysto ma hagaagsana inuu teleefoonada ku sheekaysto ummadii mataqaanaa kaliintag u ahayd uu mataqaanaa istaaga ku dilo dhiiska ku dilo ciriiri ku dilo maa dadkii baa iska daba yimid ciriiri baa dilaya kuleyl baa dilaya istaag baa dilaya ma aha inuu saa yeelo sidoo kaleento ma aha inuu dukaanka quful ka raaracsado waqtigii wax la kala iibsan lahaa meerada xiro oo meeshuu rabo iska marmaro ma aha kaliinti buu leeyahay wuxuu leeyahay rukun buu leeyahay rukunkii dukaamo kaleento wax kama qaadan kara waxa laga yaaba inuu lacag u hayo mataqaana biilkooda hayo dadkan ama ay saaran yihiin baa dhici karta kanala maqan yahay mataqaanaa caruuri qadsan tahay dad qadsan yihiin oo maanta qadadoodii iyo quraacdoodii iyo waxoodii asaga jeebka uu furihii gashtay baa dhici karta sidaas awgeed ganacsiga soomaalida isagoo awalba lakalakiis ka hayo dee inta badan aan ku xiriiri jirin marka waayahan dambe laga reebo ganacsi diin loo barto mataqaanaa kitaab buyuuc loo barto aan ahayn markii horeba oo mid caqliga iyo mataqaanaa waxay la wanaagsansa nin waliba wax ka iibsan jiray ee ahayd haddana hadda waxaaba uga sii daranba inaad mataqaanaa fadhi kudirir gasho oo dadkii qadarin weydo adigaaba ku khasaarayaba saas adoon cid kaleeto u danaynayn macaamiishii baad lu goynaysaa kuu taagtaagan halkan waxaas dani kuma jirto ganacsigaasina ma hagaago ganacsigu wuxuu ku hagaagaa siduu ilaahay rasuulku yiri alayhi salaatu wasalaam oo dhimrin leh oo wanaag leh oo walaalnimo leh inaad dadka macaamiisha u dhimriso u turto u naxariisato u joogto diyaar u tahay intuu ilaahay la sameeyo la sameeyo ganacsigaas ku hagaagi karaa isku soo wada duubo waxaa la aaminsan yahay haddii qof walba uu ganacsigiisa ka dhigo mid cilmi ku dhisan inuu horumar samaynayo متفوقات ناجحات بتقدير والروح والها للفرح ما تبالي واليوم هذا غير وفي فرحته غير يوم الشهادة يوم بغلى ليالي فيها نصور جهدكم بحلى تعبير واسم يزين بالشهادة